in walaac aad iyo aada u tiro badan uu ka muujiyey golahu sida ay u socoto dib u heshiisiinta la doonahayo in laga ambaqaado oo laga yabyabo magaalada caasimada ah ee dhuusamareeb oo lagu heshiisiiyo dhammaan beelaha reer galmudug walaac badan ayay ka muujiyeen qodobka labaad waxa ay ayadana sidoo kaleeto walaac aad u tiro badan uga muujiyeen oo weliba khatar ay ka digeen oo tiro badanna ka muujiyeen in qayb ka mida ergooyinka magaranaysaa ka qayb qaadan doona dib u heshiisiinta ama ama ama dowlad dhiska maamulka galmudug oo cusub lagu dhisi doono in ay ka qayb qaada in ay qayb ka mid ah ergooyinkaas sida la sheegay khatarta ay xambaarsan tahay in ergooyinkaas qaar ka mid ah looga yeeray meelaha ay joogaan xag jirku ayna lasoo xambaarsiiyey fikiro xag jir ah oo ay la dhex imaan doonaan ma garanaysaa dhismaha dowladda cusub oo galmudug oo la dhisi doono si ay u fuliyaan fikirkooda ah in lagu dhex abuuro oo lagu dhex yeesho xubno aaminsan fikirkooda inay ergooyinkaas maaragta ay tageen meelihii ay xukumeen fikirkoodana ay soo xambaarsiiyeen kuwaas fikirkooda wataa inay yimaadaan dhuusamareeb ayagoo ergooyinka ku jira ayna markaas ku abuuraan dad fikirkaas wataa walaac aad u tiro badan baa laga muujiyey kolley communikeyga iyaga soo baxay baad ku arki doontaan nooca uu qoran yahay qodobkaasi waxaa sidoo kaleeto laysla soo qaaday amniga caasimada dowlad goboleedka galmudug waa dhuusamareeb oo deterioration ama dibudhac yari aada moodo inuu ka muuqdo ma garanaysaa waxyaabo badan oo aan jiri jirin oo aan dhici jirin oo aanu magaranaysaa anagu ka dadaali jirnay inaysan dhicin inay hadeertaan aada moodo inaan neglect garaynay oo xoogaa aan dib uga dhacnay wuxuu odhanayaa dhammaan golaha wasiirada galmudug waxaa la farayaa in ay gutaan waajibaadkooda loo igmaday una adeegaan bulshadooda very obvious very obvious weeye waa sida aan ugu heshiinay in shaqadii aan ka gaabinay waxaan filaynay dowladda dhexe oo noo timid in ay wax tari doonto wixii aan wadnay waxaa noo muuqatay tii aan wadnayba inay ka inay degaankayaga iyo bulshadayada uga uga uga cawaaqib roon tahay midda hadda nagu soo korortay sidaa darteed in shaqooyinkayagii sidii aan u wadnay aan u wadanno in la saxo habraaca dib u heshiisiinta uuna qayb ka qaato maamulka dowlad goboleedka galmudug macnaha dib u heshiisiinta hadda la doonaya in laga ambaqaado magaalada iyada caasimada ah ee dhuusamareeb in aanan u daynin